kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah cabdixakiin b r oo ah soo saare filin qoraa iyo majaajiliste iyo farxiye qalanjo oo ah qoraa iyo abwaanad samaysa heesaha iyo sheekooyinka ugu horreyn cabdixakiin b r ayaan weydiiyey goorta uu bilaabay majaajilada qaari aada umahadsan tahay fursadan qaarigana siisay anigi walaashay farxiyo ciise farxiyo qalanjo waa waa long time ma dhow aniga buwagtaan buwagtaan qori jiray buwagta urku taata iyo buugan yaraaday iyo afka nolosha iyo dulman kadib kadib aan waxaan u shaqeeyay s m t v kuwa la dhaha s n f t v la dhahayo marsooto laga furay iyo qolooyin nairobi oo jaajirada raadi iyo waxaasaasa markaas ka bacdi waxaan sameeyey standard camry dhalinyarada ii keena dhalinyaradii tababar dhalinyaradii yaa wixii aan sheegi lahaa oo u qorayay sheegi waaye andan waa tijaabiyey marka dambena waxay dheheen adaa kaga fiican oo bal adigoo sameey kabacdina waxaan sameeyey waxa la yidhahda low budget shows kabacdina waxaan sameeyey performance live waxa la yidhaahdo oo standard camry kabacdi short filimyadii filimyadan ku xijiyey waaweyn saasaan u waday ilaa haddana waa wadnaayo wacyigelin un weeye iyo bridgeka aan dhisayno kuwa mustaqbalka dhow iyo kanfog imaan doono si ay artistka ama entertainmentiga ama fanka soomaaliyeed ay hore u marin lahaayeen waa garta waa mahadsan tahay oo kugu soo laaban doonaa cabdixakiin qadka igugu jir waxaa iyana qadka ku jirta farxiye qalanjo farxiye goorma ayaad kusoo biirtay fanka wallahi bukhaariyo anigu sida ninkan camal miiya cabdixakiin qof walba waxaa la yidhi nin guug kaa weyn ilgulaxeedna kaa weyn oo wax badan ayuu ku jiray laakiin anigu mar dhow ilaa iyo qoraalnimada ilaa iyo toddoba sano meelahaas wax waa qorayay marka toddoba sano ka hor ayaan kusoo biiray inaan wax qoro waxaana ku bilaabay qoritaankayga ugu horeeyay sida heesaha loo qoro maaragtay anoo dareemayo yaraantaydii inaan ahay qof wax qori kara ama abwaanad igana muuqatay maaragtay qoraalka iyo maaragtay abwaannimada aan iska dareemayay marka toddoba sano ka hor ayaan bilaabay inaan wax qoro waa gartay marka sheekooyinka aada qortay ama heesaha aada soo saartay maxaa ka mid ah kuwees ugu horreeyey horta heesahan qoray waxaa ugu horreeyey hees la dhaho south africa waxaa qaaday abwaankeena waxaa qaaday amin fannaankeena weyn cabdirashiid kilar waxaana qaaday waagii south africa iyo sida xun loo gumaadi jirtay taas ayaa ugu horreysay heesta a maaragtay aan qoro oo la qaado oo kasoo baxday maaragtay youtube-ka waxaa kaloo ku xigay heeso kale oo iyadu mid kamid ah iyada jacayla oo furiin la dhaho waxaa qaaday fanaanadeena qaaliga hadda fanka ka baxday fartuun cumar baa heestaa qaaday waxaa la dhahaa furiin waa hees jacayla iyadana taas waa qoray waxaa kaloo aan maaragtay aan qoray riwaayado
waaya riwaayadaha waan kusoo laaban doonaa cabdixakiinow waxaa leedahay sheekooyin aada u xiiso badan qoraalka waan u tegi doonaa iyo buugaagta a qortay iyo sheekooyinka caruurta laakiin arinta aan maaragtay xiiseynayo dhegeystayaashan ay ka heli doonaan ayaa ah sheekooyinka gaagaaban ee maada ah ee qosolka ah horta ma xasuusitaa showgi ugu horreeyey oo toos ah oo aad dadka kaga qosliso waqtiga aad samaysay
wallahi waxaala dhihi jiray low budget show u ahay oo studio markii oo la sameynayo nuurow laba waxyaaba maraykanka uu sameeyaa shoowyada waxaa imaanaya ilaa iyo afartan qofood ilaa iyo soddon iyo shan qofood oo studio ah and then material waxaa la yidhahdaa diyaarinaysa qosol oo gaagaaban marka stand up comedyguna waa waxa aan adduunka ugu dhib badan oo waxaan sameeya asaa ugu dhib badan oo macnaha waxaa lagaa rabaa daqiiqadii inaan saddex mar qofka ka qosolsiin karti waxay yidhaahdeen ayaga marka haddii daqiiqadii saddex mar aa qofka qosolsiin karti matid professional ama matid standup comedian waana howl aada u dhib badan lakin waxaan ku bilaabay studio gudihiis oo t v-yada marka soddon qofoodaa imaanaysa afartan qofoodaa la cazuma afartankaas qofoodaa laga qosolsiina video iyadoo lasii dayna sheekay ku nacay iyo bart one iyo abisode one iyo abisode two call from suuqa xoolaha guddoomiyaha margiyo xun jiid aan ku jiide free style ay u badnaayeen waxa la yidhaahdo oo at the same time laakiin kan hadda guddoomiyaha margiyo xun stage weyn waaye call from suuqa xoolahan stage weyn waaye oo dadka caadidkeeda usoo golsanayaan waxaa kaloo jiro program kaleo isagana standup comedy camal waay laakiin waxaa la yidhaahdaa host aan ahay oo the same time dadkina ka qoslisiinaya programmadana aan xiriirinayo oo hadda somali entertainment awardska anaga waxaa u ah hosti somali nightna waa u ahaan jiray oo programka showyada showyada ugu waaweyn oo ku jiraa material cusub inaa soo diyaarisid waa dadweynihii waa jooga fanaaniintii aa joogto anaa furaayo hadan waa jiidaya intaan jiidi kara markaan jiido oo dadkii ay jeclaadaan heesii la bilaaba isagana waa jiraa waayahay cabdixakiino marka wax ma naga maqashin kartaa hal iyo laba ma noo soo qaadi kartaa sheekooyinkaasi qosolka leh ee aad hore usoo samaysay ama kuwa hadda aad rabto inaad keento maya hal sheeko sheeko laba sheeko qosol qosol badana idin idiin sheega haye hadda ka horaa nin dhalinyaraha oo tagsiile ah meesha baaltooga dadka ay ku sheekaystaan ha wuu ka sheekeyn jiray marka daraagleyda iyo tagaasileyda inkastoo ay dheheen dhowr dhalinyaraha oo ay dheheen afaareen ka bax haddana waa iska kaftan haye baa meeshuu ka sheekeyn jiray ninka marka ninka halqabsi uu lahaa waa garta alqabsigiisa marka wuxuu ahaa taasaa dhibaataa marka meesha iskaga jiraan marka waktigu ku dilaan ilaa laynka ku jiraan alaboorka marka kuwa dhalinyaraha soo waceen waxay ku dhahan warniyo alaboorka caawa jiq waayo wallahi taasaa dhibaataa haye niyo highwayga baabuurta tusbax camal waa taxayin wallahi taasaa dhibaataa wallahi caawa suuq ma jiro wallahi taasaa dhibaataa haye wallahi caawa baraf badan hadda inaan ka hoyanana taasaa dhibaataa habeenka dambe xaaskiisa waxay ku tiri hooyaday aa imaanaysa markaasu wuxuu yidhi taasaa dhibaataa haye afkii a- kaga bartay Ah, marka taasaa dhibaataa ab- oo- ha waxaa barata waa baaska waa marka gartay punchline-aa la dhahaa eh, nuur eh, bukhaariyo hadda marka waa waa sakano sheekada sida saasoo kale inay tahay waay hadda marka daqiiqadii saddex sheeko oo noocaasa waa inaan sheegi karaa waxa la yidhaha punchline material marka saasay gaalada u isticmaalaa wixii inaan soo gabagabaysid dhag dhag dhag aa siisid waa laga gartay kalaa jirto iyadana ah dhinac xaaskiisa qaatida bilaahi ka taagnayd oo quuro habeen walba waa Haye.
quurina markaasi Waa gartay.
daktaray daktaray geysay daktarkii marka bahala sanka looga soo xirxiray waxbaa ka tali weysay Eh, dumar kale oo soomaaliya waxay dheheen waa la sanceeyaa wadaadka u geeyay wadaadka oo maaragtay wax ku tuurtuuraay wadaadkaa la geeyey toon iyo iyo jaawi iyo qorokudi iyaa loo soo shishiday ninka habeenkii markuu seexday quuradii wuxuu ku darsaday foori haye haye waaga markuu baryo wadaxay wadaadka wuxuu ku tiri lacagna kaama rabo ilaahay hadaa taqaanid eh, ninkayga quuridiisaan ku rabaa fooridan oo ekstrada ee kusoo darsanta iga saar Ka saar.
jidkay kusoo jirto wadaadka cabdixakiino n marka aan kasoo tagno qeybaha maada iyo iyo ilo qosolka iyo sheekooyinka aad samayso Eh, sidoo kalena qoraabaad ahayd oo n filimada iyo sameeya marka eh, filimada aad samaysay ilaa iyo imika maxaa nooga sheegi kartaa n n farxiyo qalanjana waan ku laaban doonaa ayade bal adiga aan kugu hormaro filimaanta filimaanta horta dhina nuuro waa wax dhib badan oo eh, maqalkii muuqaalkii marka laisku jaangoona marba marka dambeyso eh, waa waa sii dhibsanaa to be honest waana howl aada u adag eh, markii aa filimsa qaabeynaysa oo qoraysa suna saaraysid Eh, hadduu eeba kuu roon yaha marka eh, dadkan eh, maqal iyo muuqaalkaasi to eh, feature film wax la yidhaahdo most of them eh, eh, annaga haddaan nahay soomaali eh, cinema ma qabno oo ama film festival oo laisugu yimaado oo lagu qiimeeyo ama meelo lagu qiimeeyo inkastoo waddankeena dee labaatan iyo lix sano dagaal ku jiray haddana waa jiidmaa oo aniga waxaan leeyahay hadda laba filin oo waaweyn oo oo oo oo oo maaragtay big screen tegay iyo toban short film aan leeyahay oo ka- become a complete art of short film wax la yidhaahdo oo soomaali number one aan noqday ma ma dhihi karo number one dadweynaha la weydiina marka ma la daawado oo xagee laga daawada sineemooyinka ma lagu soo bandhigay eh, minnesota iyo maaragtay gobolada kale ah meel walbay ku jiraan walaal meel walbay ku jiraan Waa gartay.
meel walbay ku jiraan ma Marka, soomaali miya eh, filinka mise waa filin maaragtay english ah
filinkan filmo qaar oo subtitle leh waa cusbaba hadda subtitle lu leeyahay cali Ah.
in la yidhaahdo oo waani waa soomaali sabtitle waxaa leeyahay.
kala jeedaa english ah hoos kaga soo qormaya subtitle ha waxaan waaye waa latujuban af ingiriis ah latujuban xale waa wiil dhalinyara ah oo aan ka hadlaayo en en en en waa individual waa shaksi oon wax ka qoro oo leeyahay maxaa la dhihi jiray eh, en en waa wiil rabo inuu soomaaliya aado oo jihaad iyo waxaas aado oo aan la talinayo anaa abtigiisa eh, en marka hadduu eeba ku roon yahay en walaashiyaa dhashay marka eh, waa la talinaya waxaan leeyahay jannada waa raadinaysidbo hooyadaa lagu heeday ku jirta adaa curud u ah marka waa waano iyo wacyigelin waayo waa garta dhalinyaradan eh, maskaxda loogaga xada ha marka waxaa la yidhahdaa cali ka wacyigelinaysa ha ha waaya Eh, farxiyaan jeclahay inaan u laabto markaan farxi eh, adna waxaa tahay soo saare dhinaca sheekooyinka ah marka sheekooyinka aad samaysay eh, maxaa ka mid ah Eh, bukhaari horta waa maadsantah bo horta aniga waxaan sameeyey horta ruwaayad waad waxaan sameeyey filmkii ugu horreeya aan sameeyo waa kan hadda soo socda laakiin hadda waxaan sheekooyinkaan sameeyey waxay u badan yihiin ruwaayad waxaa jirta ruwaayad fal iyo faalaley la dhaho oon hadda ka hor aan ku sameynay safaari Eh, waxaa jirta iyadana ruwaayad oday waalan la dhaho aan ugu talagalnay eh, inaan ku caawino agoonta eh, maaragtay dadka tabaaleysan si lacag loogu aruuriyo aan ugu talagalnay Eh, iyo riwaayadii hon africa iyadana sibir culturalka lagu sameeyey Eh, marka riwaayaduhu kuwaas weeye waxaan qoray riwaayadaha sheekooyinka waaya marka filinka aad soo wadaan adiga iyo cabdixakiin eh, wax ma inooga taataaban kartaan ha ee, ee, bukhaari olo filinkaanayto horta hore waa filinkii walaalkii horta filimo badan buu sameeyey laakiin waa filinkii igu horreeya aniga qoro oo maaragtay haddana min maaragtay actoran ka noqdo oo maaragtay oon aniga walaalkii baan isla maalgelinay oo maaragtay oon shaqo badan oo maaragta aan- oo- oo aan gelinay filinkaan aan hadda aan soo wadno horta hore Eh, waa filin aan ahayn in laga sheekeeyo iyo in la daawado in la daawado horta ay aad u fiican tahay maxaa yeelay markuu filinku marka uu uu qiimo leeyahay oo maaragtay uu ku jiro agtaro fiican maaragtay jiraa eh, maaragtay eh, qofku markuu qaabeeyo ama qoro ama maaragtay dadkii qaabeynaya ay ku jiraan eh, wax ku fiican in qofku life ku fiirsado waana jeclaan laynaa filimkan life ah noola fiirsatid wuxuuna filimkaanayto maaragtay ee la dhigayaa abril bisha abril lix iyo tobankeeda oo bishaan hadda abril soo socota lix iyo tobankeeda waxaana lagu dhig lagu dhigi doonaa sibir cultural Ee, waxaa ku jiro fanaaniin dad maaragtay la yaqaano logenis aa ku jiro filimka agtara ka ah saare cumar dhuulaa kamida filimka waxaa maaragtay daaractor ka ah walaalkii cabdixakiim ee, diyaar oo marna inagu qaadi oo maaragtay la-aantiis inuu filinkaanayto maaragtay hirgeli lahayn Ee, marka wallahi horta filinkaanayto waa filin ku saabsan gabar soomaaliya oo sacuudiga aaday una aaday inay kasoo shaqaysato marka maadaama ay aaday inay kasoo shaqaysato kadib la kulantay dhibaato badan waayahay cabdixakiin adna maxaa ku dari lahayd en, ma- ma horta intii waa sheegta walaashay waxba abu bukhaari waxawaaye en- en- waa ku duwan yahay filmaantii aan samaynayay Eh, iyada markay qortay eh, soomaali iyo carabi aniga af carabi ma aqaana aniga iskii raadi muqdisho baa aqaana anaa faarax min anta jaamac qatara qaraja Aye.
qaana alaabtaasaa aqaana Waa gartay. Iyada naftirkeeda waa carabi, haye.
waxay ugu jirani oo eh, filimkan eh, soomaali iyo af carabi waxaa yidhi la noqon haye adaa directorka war waxaan daa aniga af carabi ma aqaano waay. marka haddana scriptigii ku noqotay af soomaali ka dhigtay qoraalka soomaali wayna macnaysay maasha allah waa shay good good job Een, xamar aa lagu soo shudgareeyey filimka furajka sacuudi arabiya lagu shudgareeyey muusiga gaaraa loo tumay lagu duubay ka wadaa gabar macnaha walaalsheen oo soomaaliyada oo wacyigelin waaye oo sacuudiga tagtay oo ku dhibaatootay oo inay rabaan carabta inay faraxumeeyaan inay maaragtay bahdilaan inay iyo habdhaqankooda iyo muddo muddada aan aada uga faa'iidaysto eh, maadada aan aada uga helo waxa waaye oo aniga aan filimkan ku jeclaaday waa wacyigelin qof eh, intaasaan ku jira entertainmentiga iyo artiska wacyigelintu waa wax fiican walaal ee, ummadeena ma haysano wacyigelin waxa dib noo dhigayo waa wacyigelinta la-aanta hadda ka horna waa ka dhahay meelo badan oo ka dhahay universal t v b b c london eh, ju- eh, maxaa la raadiya muqdisho t v-ga qaranka anywhere ummadda waxay u baahan tahay wacyigelin Ee, wacyigelintana waxa waaye dhowr nooc ay u kala baxday hadda tusaale ahaan oo kale wadankan ingiriiska manchester united iyo xaafad kalaa wada ciyaara waa xaafado xaafado dadka waxay isaga mashquulinayaan waxa waaye markay shaqada kasoo baxaan sportkaasay fiirsadaan wax ka hadlaan boqorada ma arkeysa hataa dowladda faa'iiday u tahay inay brograamo u sameeyaan dadka lagu wacyigelinayo la jeclaysiinayo dalkii la jeclaysiinayo waktiga la jeclaysiinayo afkii la jeclaysiinayo dhaqankii la jeclaysiinayo darswanaagii la jeclaysiinayo maaragtay wadankii ee, dadka hataa tahriibayo marka taasi waa taas filimkan waa filimkii igu dhibka badnaa ee aan qaabeeyo oo sound engineer iyo sound factiga saddex maraan ku dhacay haddana waa ku baasay sanama rulis waana filimkii ugu horreeyey oo soomaali cinema ay qiimeyso somaali film festival somaali entertainment awards habeenkaas waa joogaan celebrityga ciyaartooyda qaranka fanaaniintii madaxii raadiya muqdisho oo ugu da'da yaraa cabdiqaadir waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir mursal maxamed oo laba iyo labaatan jira sheekadii olol babtaa kugu sii dayn karaa madax noo eh tusma time aa joogo wariyaashii oo dhan aa joogo university t v t v qaranka qeybta artistkana waxaa madax u ah aziz one of the best painter from milan italia habeenkaas guddigaa filimka qiibeynaayo dadweynahana waa la weydiinaa somali entertainment awards waa joogtaa waxaasoo dhan waa joogaan waana howl aada u adag waana hawsha ugu horreysay inaan isku keenno shantan qeybood ay ka qeymaan marka laga reebo somaali art film association oo filimka soo saarta cabdixakiin waxaa jiray filin ama sheeko gaaban kole adiga isixi doona oo aan youtube-ka ku arkay oo cusba la yidhahdo filim miya cabdixakiin mise waa sheeko gaaban waa short film waa the number one waxa waaye the funniest short film I ever make nihow aniga qudayda hore atooran anaa ka eh laakiin waxaa soo saaray waa daawaday sameeyey maxamed cabdullaahi cali triik wilwal waxaana mahad leh cabdiyara gurxan oo qalabka badidiisa keenay farxiyaa ku jirta mahadi ha gaarto waxaana iloobi karayn inaan walaalanahay cawil nuur shirar la yidhaahdo oo qeybna ka ahaa inaan noqdo star of t v starska inaan noqdo afar sana aan wada shaqaynaynay mahadi ha gaarto waxaa ku jiro go garid waxaa ku jiro maaragtay dad badan aa ku jiraan farxiyana way ku jirtaa iyadana way mahadsan tahay siday noogu hiilisay waa kaasa cusba waxaa waaye daris daris daris soomaalida darisku ka hadlaaya oo siday su necabtahay dariska laba qof soomaalida hadday is arto waa isdagaalayan inay kala maqan yihiin markaas isku soo xiisaan soomaalida marka afar qofood aan noqday waxaa sameeyey nin la yidhaahdo walaalanahay wilwal maxamed cabdullaahi cali triik wilwal dad badanna waa ay gacan qabteen nuurow waxa waaye howshana waa howl aada u adag un waxaan briiskan u dhisayna waxa waaye mustaqbalka kuwa imaan doono inay wax ka bedelaan waxaan kaloo rabaa haddaa fursad siisid inaan ku darsado dadka tviyada networkyada leh inay brogaraamo samaystaan oo wacyigelina markaa brograam qaaliya samaysaanna waxaan leeyahay markaas baa lacag helaysaan xataa xayisiinta ka samayn karta laakiin ummadda wacyigelin bay u baahan taha maaha in meel soo istaago oo qali ah oon stage aan ahayn la hadlo waa istaalkii sigistigii iyo seveniskii marka waa in la sameeyaa sida dunida kale u samaysato wacyigelin ka hadlayso maarata nolosha wacyigelinta dariska wadan jeceelka dad jeceelka maxaa keena guurka furiinka maxaa keena maaragtay xumaatadana dhex taalo sidii loo daaweyn lahay waxyaaba noocaasa waa mahadsantaha cabdixakiin leedahay waxay noocaas inay maalgeliyaan waaya farxi qalanja ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo kelmad ugu dambeysa ama hadalka ugu dambeya farxi maxaad jeclaan lahayd inaad kusoo gebagabayso oo tale iyo tusaale ah
wallahi horta tale iyo tusaale waxaan jeclaa dhammaan soomaalida minnesota horta ku nool gaar ahaan minneapolis waxay maaragtay fursad u heleen filan qaaliya oo maaragtay oo carabi iyo soomaali lagu turjumayo maaragtay carabi soomaali lagu hadlaayo ingiriisna maaragtay lagu turjumay inuu soo socdo bisha afaraad lix iyo tobankeeda laguna dhigi doono theatre cultural center waxaan leeyahay dhammaan intay maqlayso horta ha moogaanin hana ka maqnaanin maalinta maaragtay waa sunday waa xad waa bisha afaraad abriil lix iyo tobankeeda horta taasa ugu muhiimsan
kuwaasna waxa ay ahaayeen cabdixakiin b r iyo farxiye qalanjo waxa ay marti igu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan tan iyo kulan dambe nabadgelyo